بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إن شاء الله تعالى كلمة إسحاسوسنتا وحكوصاب سنتهاي ثلاث مسائل تتعلق بالشهر المبارك سدح مسألة أما سدح الرمود أو كوصابسن بشا بركيسن وبشا رمضان masalada ugu horeyda waxay la xiriirtaa ahamiyadda ay leedahay in qofka muslimka ahi bisha ramadaan qur'aanka wada akhriyo ama ugu yaraan uu wada dhegeysto waa muhiim qofku in uu bishan barakaysan ee shahrulquraa la yidhaahdo bisha quraa'da dadka qur'aanka akhriya ee ah bishii ilaahay subxaana wa tacaala uu qur'aanka soo dejiyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan inuu qofku qur'aanka wada akhriyo ama uu dhegeysto haddii uu awoodo maxaa yeelay alimaamu albukhaari wuxuu ku soo saaray saxiixiisa xadiid abu hureyra radi allahu canhu markuu ka hadlaya jibriil calayhi salaam wuxuu yidhi kaana yacridu cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam alqur'aana kula caamin mara jibriil wuxuu rasuulka calayhi salatusalaam qur'aanka la mudaarasaynayey oo ka dhegaysanayey una yeerinayey ardi waa in jibriil uu qur'aanka akhriyo rasuulku dhegaysto rasuulku akhriyo oo jibriil dhegaysto marka jibriil baa qur'aanka dhegaysiinayey sanad walba hal mar facarada calayhi maratayni fi alcaami aladii qubida fiihi laba mar ayuu uu ku cardiyey oo qur'aanka ku dul akhriyey sanadkii uu nebiga sala allahu alay slam lagu oofsado oo ku dhintay wa kaana yactakifu kulla caamin casharan wuxuu nebigu sala allahu alay wasalam ictikaafi jiray sanad kasta toban toban habeen oo maalmahooda watuu ictikaafi jiray faactakafa cishriina fi alcaami aladii qubida fiih sanadkii lagu oofsasayse labaatan ayuu ictikaafay calayhi salaatu wassalaam marka xadiidka waxaa ku sugan in malaku jibriil uu nebiga sala allahu alay wasalam ku akhrinayo qur'aanka dhammaantiis sanadkiiba hal mar markaasna waa bisha ramadaan waaye sida riwaayadda kale sheegayso waa bisha ramadaan laakiin markii nebiga calayhi salaatu wasalaam lasoo gaara sanadka ilaahay ku oofsaday laba mar ayuu jibriil qur'aanka ku dul akhriyay nebiga calayhi salaatu wasalaam marka xadiidka waxaa ku sugan muhiimadda ay leedahay qofku qur'aanka akhriyo wada dhammeeyo ama lagu dul akhriyo sidoo kale imaam axmed sanad saxiix ah can ibni cabaas radi allahu canhuma wuxuu yidhi kaana rasuulullaahi sala allahu caley wasalam yacridu alqur'aana fi kulli ramadaana calaa jibriila rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu qur'aanka ku dul akhrinaya ramadaan kasta jibriil فيصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليلته التي يعرض فيها ما يعرض وهو أجود من الريح المرسلة وهو بريسنا يا رسولك عليه الصلاة والسلام آه كوا بريسنا يا هبينكي وجبريل ورسولك كدول أخري جبريل وحا وكدول أخرنا إساقو آد آد ودي قسيسا دبيل لسيد دايو لا يسأل شيئا إلا أعطاه وحلم ويدسو بحناية حتى إذا كان الشهر الذي هلك بعده ilaa laga soo gaaray sanadkii uu nebigu sala allahu calay wasalam kadibkii uu dhintay markii lasoo gaaray sanadkii uu nebigu sala allahu calay wasalam ku dhintay dabadii carada fiihi cardatayn laba mar ayuu jibriil rasuulka qur-aanku dul akhriyey marka xadiidka wuxuu tilmaamaa muhiimadda ay leedahay qur-aanka dhammaantiis in bisha ramadaan dhexdeeda lagu wada akhriyo taana waxay tusinaya qaladka dadka u arka qur-aanka in la khatimo oo bisha ramadaan taraawiixda ama tahajudka lagu khatimo inay bidca tahay inay yihiin dad qaldan sidaa aaweedee culammadu aad u jeclaysteen qur'aanka in bisha ramadaan taraawiixda tahajudka iyo lagu dhammeeyo heer qaarkood yidhaahdeen xataa haddii imaamku aayaadka qaar uu ka boodo in qofka dadka qofka miduu aayaadkii qoro oo lagu dul akhriyo xigmadda ku jirta in nebiga calayhi salaatu wasalaam sanadkii u dambeeyey uu qur'aanka laba mar uu malaku jibriil ku akhriyo kana dhegaysto meeshii uu sanadihii hore hal mar keliya ku dul akrinaya kana dhegaysanaya islamarkaana uu ictikaafo labaatan habeen labaatan maalmood meeshuu markii hore ka ictikaafi jiray toban habeen waxay tusinaya leeyihin ahlucilmiga in nebiga sala allahu caleyh wasalam cumrigiisa dhammaadkiisa uu cibaadada aad u sii badiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala idaa jaa nasrullahi markuu soo dejiyey sida ibnu cabaas uu ku fasiray cumarna ku waafaqay waxa weeyaan haddii aad aragto idaa jaa nasrullahi walfatxu ilaahay gargaarkiisa iyo guusha hadday timaado wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illahi afwaajan dadkan aad aragto diinta ilaahay gelaya koox koox fasabbix bixamdi rabbik markaa iyada calaamadii dhimashada waa timid waad dhima rabtaahe fasabbix bixamdi rabbika wastakfiru innahu kaana tawaaba saddexdaa arrin samay tasbiixso ilaahay ceeb oo dhan ka huf taxmiidso ilaahay oo ammaan dhan u sug istikfaarso oo toobadkeen ilaahay subxaanau watacaala ee dembidhaaf weydiiso marka sidaasuu nebigu sala allahu caley wasalam u badiyey markuu dhiman rabay tasbiixda iyo taxmiidda iyo istikfaarta xataa sujuudda iyo rukuucdu ku akhrin jiray subxaanaka allaahumma rabbana wabixamdika allaahuma akfir lii isagoo qur-aankaas fasiranaya arrinkaasna waxaa noogu sugan muslimiin haddaanahay faa'iidu ah inaan nebiga kaga daysanno calayhi salaatu wasalaam laba arrinba qur'aanka kariimkaa in bisha ramadaan lagu dhammeeyo ama dhegaysi ama akrin sidoo kale qofku markuu arko calaamaadkii dhimashada waa badan yihiine uu cibaadada badsado cibaadada uu badsado qur'aan akhrintii badsado tasbiixdii iyo taxmiiddii istikfaartii u badsado masalada labaad waa maxay waa masalada la xiriirta qofka goormo ayuu cuntada joojinaya haddii aadaankii salaadda fajir ay ku soo gelayda ou dhaco cuntana uu gacanta ku haysto ama cabitaan masii cabaa masii cunaa mase waa joojinaa culammada qaar waxay leeyihiin wuu sii cunaa inta uu waxa weelka ku jiro ka dhammeeyo culammada qaar waxay leeyihiin maya aadaanku hadduu ku dhaco aadaankii salaadda ay ku soo gelaydana uu ku jiro waa joojinaa xadiidka ay deliishanayaan culammada yaraa wuu sii cuni karaa sida sheekh alalbani oo aad arrinkaas uu u xoojiyey waa xadiidka uu nebigu sala allahu caley wasalam ku yidhi abu daawuud baa soo saaray nebigu ku yidhi idaa samica axadukum nidaa qofkiin hadduu aadaanka maqlo walinaa'u calaa yadihi weelkusa gacantiisa ku jiro falaa yadachu weelkiyaanu dhulka dhigin xataa yaqdiya xaajatahu minhu ilaa uu dantiisa ka dhammaysto marka xadiidkaas wuxuu tilmaamaa aadaankii qofku hadduu maqlo weelkii uu wax ku cunayo ama wax ku cabayo gacanta ugu jiro inaanu iska dhigin ilaa uu danta uu ka leeyahay uu ka dhammaysto cuntadiisa ama cabitaankiisa dhammaysto sheekh alalbani xadiidkaa waa saxiixiyey sidaa daraaddeed ayuu mas'aladaa ku tegey ha yeeshee xadiidka isaga ah culammada qaar waa daciifiyaan culammada ahlulcilalka qaar ka mida sida abu xaatim araazi xadiidkaa daciif waaye buu yidhi sanad ahaan ma sugna xagga macnahana waxay dhaheen culummadu wuxuu ka hor imaanaa aayad cad iyo xadiid kaloo isaga ka xoog badanoo sugnaanshihiisa aan laysku haysan maxaa yeele aayadda ilahi wuxuu ku yidhi wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyad min alkhayti alaswadi min alfajir cuna oo caba inta uu fajarku idinkaga caddaado waayo oo fajarkun wuxuu ku caddaadaa salaadda wakhtigeeda in la gaaro salaaddii fajar mar haddii salaaddii fajar la gaaro fajarkii waa caddaada intaas cunuu yidhi ilaahay oo caba thumma dabadeed atimu siyaama ila alleyl soonka dhammaystira habeenka inta laga gaaro marka aayaddaa waxaa nas ku ah inta wax la cuni karo la cabi karo waa inta fajarka laga gaaro waa inta fajarka laga gaaro sidaasoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis bukhaari uu soo saaray wuxuu ku yidhi ina bilaalan yuadinu bileylin ina bilaalan yu'adinu bileylin bilaal habeen buu aadaamaa fakuluu washrabuu ee cuno ee caba xataa yunaadiya xataa yunaadiya ibnu ummi maktuum inta uu ka addimo ibnu ummi maktuum waa cabdullahi ibnu ummi maktuum mu'adinkii labaad ee nebiga sala allahu alay slam salaadda fajar waaye marka bilaal saynu ognahay salaadda fajar laba aadaanay leedahay mid wuxuu dhacaa iyadoo habeen wakhtigu weli uu habeen yahay ulajeedkana waxaa ka mida qofkii hurdaaya inuu ka kaco qofkii taajid tukanaya inuu soo gaabiyo in suxuurto dikrigii istikfaartii marka wakhtiga isagaa oo wakhti habeenah oon salaad fajar ansaxaynin soonna ansaxaynin ayuu bilaal aadaamahu nebigu sala allahu alay wasalam ee cunuw caba ilaa goorma inta ibnu ummi maktuum uu ka addimo ibnu ummi maktuubna aadaanka labaad oo addimaayo oo ah wakhtiga fajarka uu soo galo marka waa kay saxaabigu yidhi wakana rajulan acma nin dhoolaahuna aha ibnu maktuum laa yunaadi xataa yuqaalu lahu ma aanu aadaamin ilaa lagu yidhaahdo asbaxta asbaxta war waa beriisata waa beriisa fajarkiyaa la gaaray ilan radiallahu tacala canhu isaguma arkaynin marka aayaddaas ku cad mas'alada iyo xadiidkaas saxiixa ee bukhaari ku sugan labadu waxay faa'iideynayaan in cunitaanku iyo cabitaanku uu bannaan yahay ilaa laga gaaro aadaanka fajarka marka xadiidkaas waxa weeye aayaddaana iyo xadiidkana waa ka hor imaanaya la yidhi culamo qaarna waxay yidhaahdeen xataa xadiidku hadduu sugnaado macnihiisa waxaa lagu fasiraa macno aan aayadda xadiid ka hor imaynoo oo waxaa la leeyahay aadaankan uu ka hadlaayo nebigu calayhi salatusalaam xadiidkan sheekhalbaani uu sugay ee odranaya cuntadiinna wada ilaa aad dantiinna ka gaartiin xataa aadaanka haddaad maqashaan waa aadaanka hore ee loogu talagalay dadku inay cuntada ku cunaan kaas ha ku qaldaminina waayo ha u moodinina aadaankii ibnu ummi maktuum inuu yahay ee fajar kusoo gelayda maya waa aadaankii bilaal oo xadiidkaasaa lagu fasiraa masalada waxaan ka faa'iidaynaa haddaba qofka inay waajib ku tahay sida culammada jumhuurkooda ay leeyihiin waxa weye aima alarbaca ka mida culamaa ulamsaara ka mida haddii la gaaro waktiga aadaanka salaadda fajar ee ku soo gasho inuu qofku cuntada cabitaanka u joojiyo aanu sii cunin oo sii cabin mas'alada saddexaad waxa weeyaan fadliga ay leedahay qofku inuu qof afuriyo hooyooyinka khayr allaha siiyo gabdhaha walaalaha eedooyinka waalidiinta dumarka khayr allaha siiyo ilaahay subxaana wa tacaala dembigooda ha dhaafo darajooda allah kor yeelo wakti badan ku bixiya bisha ramadaan inay mataqaanaa afurkii sameeyaan inay suxuurtii sameeyaan inay wakti aad u badan ay ku bixiyaan jikada iyagoo afur u samaynaya qoyskooda carruurtooda waalidiintooda walaalahooda ninkooda martidooda u samaynaya qaarkood masaajidda iyo dadka sooman arrinkaa isaga ah in ay xasuustaan in ajir weyn uu ku sugan yahay haddii ay niyadda wanaajiyaan oo arrinka caada aanu ka noqon arrinay ku qasban yihiin uun aanay u arkin arrin cibaadaha u arkaan ubadkooda marka afurinayaan ninkooda afurinayaan walaalahooda afurinayaan waalidka afurinayaan muslimiinta afurinayaan inay u arkaan arrinkan waa cibaado wakti ay ku bixinayaan ama suuqa ha ka soo adeegaan ama jikadii ha ku jiraan ama cuntadii ha gudbiyaan inay xasuustaan maxaa yeelay alimaamu albukhaari imaam muslim waxay soo saareen saxiixaynkooda min xadiidi anas radia allahu canhu wuxuu yidhi kunnaa maca annabiyi sala allahu caleyh wasalam fi safar nebigaan la jirnay oon la soconnay wakhti safara fa mina saa'im waxaa naga mid ahaa mid sooman wa mina almuftiru waxaa naga mid ahaa mid afuran qaala fanazalnaa manzilan fii yowmin xaar waxaan degnay meel maalin kulul aad u kulul wa akharunaa dillan midka noo hooska badan noo harka badan harba haystaa saaxibulkisaa waa midka mara haysta maruu haystaa oo maradii uu haystay ayuu qoraxda iskaga xijinna iskaga xijina wa minna man yattaqi shamsa biyadihi waxaa naga mid ahaa mid qoraxda gacantiisa iskaga ilaalinayay oo gacanta iskaga dhigayay subxaana allah kulaylka qoraxdu ay kulushahay saxaabadaas waxa weeyaan qofka mara haystaa u roona meelay galaan ma laha dhismo ay galaan ma laha waa safar qoraxdana kulaylkii ka badatay qofku marka ugu yaraan wuxuu ku qasban yahay inuu gacmaha uu madaxa saarto qofka bani aadamka ee qoraxda sidaa u fog looguna talagalay ilaahay ugu talagalay naxariis addoommadiisa ugu naxariisto ay ku noolaadaan dadka u adkaysa waaye qofka u adkaysa waaye manaar ayuu u adkaysanayaa oon qoraxda waxba ka ahayn marka loo eego alciyaadu billaah ma sahlan arrinta iyada ah marka saxaabi wuxuu leeyahay waxaa naga mid ahaa mid gacantiisa qoraxda iskaga ilaalinaya qaala fa saqada suwaam waxaa dhacay oo tabar yareeyey dadkii soomanaa wa qaama almuftiruun kuwa afuraay baa istaagay fa darabuu alabniya wa saqaw rikaab faqaala rasuulullahi sala allahu alay slam rasuulku wuxuu yidhi markaas dahaba almuftiruuna alyowma biljri kuwa soomanaa maanta ajirkii la tegey kuwa soomanaa ee awood u yeeshay inay dadkii soomanaa ay afuriyaan oo iyagoo xoolihii biyo ku soo raraan oo dadkii u khidmeeyaan ayagaa maanta ajirkii la tegay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam qofkii soomanaayaaba ajirkii qaatay macnaheedu maxaa waaye alajru alkaamil ajirka sii dhammaystiran waa oo kii uu afuriyana ajirkiisuu leeyahay khidmana waa qabtay sidoo kale rawa tirmidiy wa saxaaxu alalbaaniy imaam tirmidi wuxuu soo saashay albaani waa saxiix yeelay nebigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam man fatara saa'iman qof sooman kan afuriya kaana lahu mithlu ajrihi wuxuu leeyahay ajirkiisoo kale hayra annahu laa yanqusu min ajri saa'imi shay ha yeeshee kii soomanaa ajirkiisu wax ka naaqus maa oo ka kala dhinmaya ma laha marka waa xadiid ku sugan qof sooman qofka afuriya inuu ajirka uu kaasu soonka ku leeyahy oo kale uu leeyahay ha yeeshee kii soomanaa ajirkiisu waxba ka naaqusi maayaan wa fadlullaahi waasic ilaahay fadligiisuna waasic marka waxaan xasuusinaynaa muslimaadka iyo cid kastoo dadka sooman afuriya waxa weye ama lacag ku afuriya ama xooggiisa ama cunto ku afuriya inuu xasuusnaado ajirka qofkaas sooman uu leeyahay oo kale ayaad leedahay waa ajir weyn waaye marka ka warran dadkaasi hadday yihiin dadkii xaqa kugu lahaa inaad afurido ood cunto siiso oy waalidiintaa yihiin hooyay caabe oy walaalaha yihiin oo ninkaaga uu yahay oo ubadkaaga uu yahay oo marti kuu jooga uu yahay ajir waa kasii weynaanaya hada wallahu aclam wsala allahu wsalam wbaaraka calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin hal su'aal baan arkaa assalaamu calaykum zakaatulfidriga haddaan u diro afrika sooma ansaxayso oo qof u wakiisho bismillaahi asal ahaan waxaa wanaagsan zakada ama zakaatulmaal ha noqoto ama zakaatulfitri qofku meesha uu joogo masaakiinta joogta inuu siiyo tu'khadu min akhniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim masaakiinta meeshuu joogo qofkaas uu ku nool yahay joogta inuu iyaga uu zakada siiyo ama midda maalka ama midda fitriga saasaa asalah laakiin culamadu waxay sheegeen haddii uu diro oo masaakiin kale uu siiyo waa ka ansaxmaysaa gaar ahaan dadka masaakiinta haddii ama baahidoodu sii daran tahay amaba aydi yihiin dad qaraabaa oo waxa waaye dadkii raximkaha ahaa wallahu aclam
su-aal waxa waaye
bismillaah qofku inuu suxuurto shardi uma aha in qofka soonkiisa ansaxmo laakiin waa aad iyo aad arrin u muhiimsan oo sunnadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam oo uu ku tilmaamay ummaddaanu inta ay suxuuranayso inay barako inay khayr ku sugan tahay uu ku sheegay suxuurtu inay barako tahay faa'iidooyin fara badan baa ku jira qofku inuu suxuurto waa marka koowaade hadda qofkii waktigii fajarka u dhow hadduu wixii ilaahay u qora oo cuntaa u cuno oo wixii biyaa cabo arrinkaas wuxuu ku kaalmaynaa ilaahay idankii inuu maalintaas si nashaada oo xoog leh oo cibaadaadkii ku guto howlihiisa adduunyada ku guto balse haddii uu cishihii marka laga baxo oo mathalan uu wax cuno waxaa laga yaabaa ilaa fajarka in laga gaaro inay shan saac iyo lix saac u dhexaydo maalinta soonkeeduna uu labiyo toban saac ka badan ahaa saacadihii uu baahnaayo waa kusii badanaa marka dhinaca marka laga eego waxa weeyaan qofku inuu xoog isagoo leh uu cibaadadii guto oo maalinta soo manaado uusan tacbaan noqon uusan dhaqaaqi karin baahi daraaddeed iyo oon daraaddi hadduu awoodo waa waa waa arrin muhiim ah marka suxuurtaa waa u muhiim waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ah oo dad badan aanay ku fekerin waktiga suxuurta qofku u kaco waa waktiga allaahulkariim subxaana samaa u dunyaa uu soo degto ee ilaahay leeyahay yaa baryaahun ajiibaa yaa toobad keenaan ka toobad aqbalaa yaa wax weydiisanaan siiya marka waktiga isaga waa waktigii suxuurta waaye waa waktigii istikfaarta waaye waa waktigii ducada waaye haddii marka qofku uu kaco ilaahay xuskiisu uu ku kaca waxa weye ducadiibuu samaynaa dikrigii ilaahay u wadaa waa intaasoo marka oo khayroo fara badan baa ku sugan marka waa arrin aad iyo aad muhiim ah oo la dhiiri geliyo balse waajib maaha shardina uma aha qofku inuu mataqaanaa suxuurto nebigu calayhi salaatu wasalaam waaba xiriiriyaba wuxuuba isku qabtada laba maalin iyo ka badan buu soonkooda isku qabtay habeenkiiba waxba ma cunin marka waa waa arrinkaas shardi maaha laakiin waa arrin aad iyo aad wanaagsan oo la rabo inaanu qofka aanusan ka fakan oo aanu u suxuuran aanu suxuurta uga tegin ma baahni aniga ma baahni ila baahi keliya looma suxuurto suxuurta looma kaco dikriga ilaahay ka mida ducadaa ka mida cibaadadaa ka mida wallahu aclam bismillaah xagga cibaadaadka dhammaantood niyad baa loo shardiyaa niyaddana waxaa laga wadaa laba arrin ilaahay darti inuu qofku u niyeysto cibaadada labo inuu cibaadada laftirkeeda u niyeysto waa arrintaas laga maarmaan waa niyaddaasna sida ahlucilmigu ay sheegeen maxalluhaa alqalbu booska niyaddu waa qalbiga af maaha sidaa daraaddeed lama jideeyo qofku inuu niyadda ku dhawaaqo markuu salaadda tukanayo oo usalli faradalcishaai saasoo kale u yidhaahdo ama uu soonka niyaddiisa ku dhawaaqo oo naweytu sowma kadin sidii masaajidada soomaalida qaarkood ay dadka u samayn jireen salaadda maqrib marka laga baxo naweytu sowma kadin uu imaamku leeyahay dadka ka daba dhaha waxa weeyaan arrinta iyada arrin la jideeye ma aha waa arrin muxdatha oo bidcaah oo nebigu ma samayn sala allahu caleyh waaalih wasalam shay cibaadaah oo nebigu waxa niyaddiisa ku jira uu sheegay waxaa ka jira xajka oo yidhi allahuma labeyka xajan wa cumra ilaahu xaj iyo cumraan kuu niyeystay taa laftirkeeda waa laysu khilaafay oo culamada qaar waxay leeyihiin nebigu sala allahu calay wasalam niyaddiisiiyuu sheegay marka waa la jideeyaa qaarna waxay leeyihiin maye nebigu wuxuu u sheegay oo ugu dhawaaqay niyaddiisa inuu xaj iyo cumro gudagelaayo si uu muslimiinta ugu caddeeyo nooca xajka uu gudanayo maxaa yeeley xajka saddex qaabaa loo gutaa xaju tamatuc xaju xaju qiraan xaju ifraad midka uu isagu gudagelayo dadka barayay calayhi salaam culamada qaarna saasay dheheen waxay taaba nebigu calayhi salaam soon iyo salaad iyo cibaado kale niyad kuma dhawaaqin marka laga reebo niyadda xajka iyadana ulajeedkeeda culamada isku khilaafaan sidaa daraaddeed niyeyso sida arrimaha adduunyadaba aad u niyeysato markaad rabto inaad cunto cunto waxaad leedahay waxaan niyeysan inaan cunto cuno waxaan niyeysan inaan shaqo aado waxaan niyeysan inaan hooyo waco waxaas baad ku hadashaa ma dhahdid inama alcamaalu binniyaat wa inama likulli ri'in maa nawaa marka niyadda laguma dhawaaqo waxa weeyaan culammada qaara ijtihaad la yimid oo dadaaleenoo yidhaahdeen qofka da'da iyo qofka gabowga waa inuu hadduusan ku dhawaaqin wuxuu niyeysta ma garanaayo dadaal bay ka ahayd way dadaaleen laakiin dadaalka booskiisa ma dhicin maxaa yeelay meesha dadaal wanaagsan hadduu ku jiro diinta ku soo aroori lahaa arrinkaa ilahay waxba kama qarsoona subxaana wa tacaala والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين